maxaad kala socotaa dhibaatada ay reer al asad u geysteen bulshada dalkaasi isbeddelka ka dhacay suuriya ee ah in meesha laga saaray nidaamkii uu u talinayay bishaar al asad maxay uga dhigan tahay bulshada suuriya waxaan waraysi arrimahan ku aadan la yeelanay sheekh cabdililaah oo muddo dheer ku soo noolaa waddankaasi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waxaynu caawa waraysi la yeelan doonaa sheekh cabdililaah kaasi oo ka mid ah culimada ee diinta islaamka marka hore kusoo dhawow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan su-aasha ugu horeyso oo aanu ku weydiineyno waxa ay tahay maxaad ka odhanaysaa marka hore burburka maamulkii dhiigyacabka ahaa ee bishaar al asad bismillaah alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin nidaamkaas ee suuriya ka jiray muddada saddex iyo kontonka sano ah nimankaas waxay qabsadeen koob iyo toddobaatankii qarnigii hore saddex iyo toddobaatan sano nimanka ayaa meesha u talinayay amar ku taaglanayay burburka waxaan ku leeyahay waa farxad weyn marka waxaan ka odhan lahaa farxad weyn u soo hoyatay dadka reer shaam reer suuriya gaar ahaan iyo guud ahaan ummadda muslimka oo dhan taliskan wuxuu ahaa talis dadka muslimiinta ee ahlu sunnaha baabi'iyey waxba aanu la hadhin naf iyo maaltoona aan maarata uga tegin waxay dilaan waxay barakiciyaan waxay xabsida ku ilaawaan ku dhammaada waxay chemicals ku dilaan oo maarata si xun u dilaan waxa xataa ka caagan adduunka aan laysku dagaalamin hubkaan lagu dagaalamin shacabkooda kula dagaalamin nimankaas waxay hayeen niman maarata ummadda ilaahay maanta burburka ay maanta burbureen waxaan leenahay alxamdulilaah ilaah baa ku mahadsan ilaah baa ku mahadsan ilaah baa ku mahadsan reer suuriyan waxaan leenahay saddex iyo konton sano iyo xataa ka badan ka hor oo ay dulmi ku jireen oo ay diintoodii la dhaafiyey oo wax loola hadhay ayan jirin maanta hadday taliskaa iska rideen waxaan leenahay haniian lakum yaa ahla suuriya waxaan leenahay ilaahay maaragtay ilaahay idinkana ha idinka dhigo kuwa guushaas xajista oo maaragtay ku fara adayga oo mar dambe farahooda aynan ka bixin oo ummaddaas intaa dulmanaydna ilaahay ha idinka dhigo haddaad huwaarta tihiin ama nimanka maarata hadda taliska riday kuwii ummaddaasna u dhibriya ummaddaasna xorriyadeedii u soo celiya ummadaas ula dhaqma dhaqan wanaagsan oo insaaniya diintooda oo baaba'san diinta waa laga fogeeyay dadkan waxaan soo taagnaa nin da'diisa konton ka badan tahay oo reer suuriya ah oo nin sheekha weydiinaya sheekhow qofta dumar qofka xaaskaaga bisha maalinta bisha ramadaan maalinta in loo taga ma xaaraanba oo sheekhuu leeya haha maxaa ma ogid miya markaasuu leeyahy wallaahi masaawiinha arbaciin sano arbaciin sana waxaa sameyneen mana ogeynba waa diin la-aan ma oga ninkaa dhan ee muslimka u dhashay reer suuriya reer shaam carabka ah in xaaskiisu nahaarka ama maalinta ramadaan xaaraan ka tahay diinta halkaasa dadka laga geeyey bacfi iyo diin la-aan iyo waxaa dhegahooda laga buuxiyey iyo gaalnimo dee nimanka meesha haysta waa gaalo weeyaan nusayriintu waa niman baatiniyiinah oo wax diinaya haysta inba ayaan jirin shiicada kale xataa kasii liitaan marka waxaan leenahay burburka maanta ay burbureen waxaan leenahay alxamdulillah ilah baa ku mahadsan reer suuriyana ilaahay maarata xorriyadda maanta maaratay usoo hoyatay kuwii ku fara adayga oo maaragtay ay cayaar ku dhaafin ha noqdeen insha allahu tacaala suuriya muddo ayaad ku nooleed maxaa lagu xusuusan doonaa qoyska reer asad bishaar ama aabihiis xaafid reer asad waxaa lagu xusuusan doonaa inay hayeen niman dhiigyacab ah daalimiin ah wax ay dhowranayaan oo ummadda ay ula hadheen xukumaya ayan jirin dulumka waxay ka gaadheen heer gaal iyo muslimtoona cid kaleo ka gaadhay isma lihi inay jirto waxaa weeye magacooda shacabku maduu maqlo yuu ka cararaya ka argagaxaya magacooda xataa suuqa lagama soo qaadgar magaca xaafid asal lama maqli karo bashaarna lama arki karo anigu waxaan ku noolaa suuriya cahdigii aabbaha xaafid al asad waxaan muddadan joogay waxay ahayd qarnigii hore kun sagaal boqol iyo sideetan iyo saddexdii ilaa kun sagaal boqol iyo sideetan iyo sideeddii shantaas sano ninkaasaa xukumayay markaan gallay markaan gallay suuriya saddex iyo sideetanka dhammaadkiisa bishii sideedaad magaalada xamaa la yidhahda aan maray magaalo dhammaan dhulka la dhigay magaalo wuxu badbaada aya jirin wax dhismo oo taagan uu iska yaryahay diyaarado si loogu garaacayay muddo gaaban oo sagaal iyo toban beri lagu sheego ama dhowr iyo labaatan beri lagu dilay wax ka badan soddon kun oo qof dadka xitaa lafahoodii weli sii daadsan bannaanada yaallaan gidaar kasta iyo meel kastoo xukuumadda lahda iyo oo mu'asasad kasta sawiradii dadkii muslimiinta ahaa oo loo sawiraya inay foolxun yihiin dad micyaadhaadheer oo dhiig afka ka da-ayo oo wuxuush yihiin loo sawirayo markaasaa waxaa ku qoran sawiradan waxaa weeye firqatu alikhwaan almuslimiin mashbuuha baa ku qoran adigu markaad gashid adigoo arday iska ajnabiya meesha waxbarasho u doontay qof suuriya adoo la taagan haddii lagu arko maxaa ula taagnayd muxuu maxga isku barateen kuwaad isla dhigataan xataa kalaadka jaamacadda isla dhigataan haddaad laba goor wada baxdaan ama jaamacadda iska raacdaan hay hebel xagaad ku barateen iskaga hadh baan ku leenahay adigu ardadaad la dhiganayso oo labadan boqol ee jaamacaddaad la dhiganaysa hal kuliyadda la dhiganayso barhkood waxa weye mukhaabaraad waa wixii loo ya- waxay loo yaqaaneen waxa weeye saraaya difaac ay odhan jireen waa ciidamo qarsoon oo dadka muslimiinta oo la dagaalama marka kii aad la hadashay ahlu sunnaaba iyagaas yaqaana anigu xataa shiicadooda iyo ahlu sunnadooda maanan kala aqoon iyo kurdigooda markaad mid ahlu sunnada aad xoogaad sheekaysataan markiiba laba kale oo ardada ku imid waxay leeyihin hebel xaggee isku barateen xaggee isku taqaanin xaafadiisa miyaa tagtay marka dad waxaa weeye saas loo cadibay bay ahaayeen markaas en, ninka xaafidaas la odhan jiray ninkaa waxaan de anigu waxaan waxaan ku qiiman karaa un wuxush qofka eh, wuxshi ah damiir bini aadan aan lahayn qalbi aan lahayn oo ku naxariista aan lahayn diin xidhaysa ma jiro insaannimo xidhaysa ma jiro dadnimo xidhaysaa ma jirto shacabkiisii uu ugu tuntay buudka kula tuntay waxaan wuxuu sameeyey waxaan adduunka meel kale ka dhicsaan isleeyahay ayuu sameeyey marka reerka waxaa lagu xusuustaa qoyska anigu kan wiilkaa markaas a- meelahaas arday buu ka ahaa welin xukunna muu iman xataa ku mid ka weyno walaalkiisoo loo diyaarinaya aabaha inuu dhaxlo markuu dhinto ayaa jiray kiina ilaah baa maaragtay ee halaagay intuusan maaragtay uusan odaygii oo nool buu dhintay markaa kan wuuba yaraa berigaas laakiin xaafid ninkii la odhan jiray xaafid alasad waxaa weeye ninkaas wuxuu ahaa nin subxaan allah yani waxaan ku tilmaami karo ma garan karo reer dadka reer suuriyana oo weliba ahli sunnahana wuxuu geeyey meel meel hadda ay ka- ay kasoo kaba karin labaatan sano sana isla ama soddon sano dambe say maaragtay nafsiyaadkooda iyo macnawiyaadkooda iyo diintooda ay ugu soo noqdaan waa arrin wakti ka qaadanaysa weye diin la-aan buu dhigay dadka damiir la-aan buu dhigay maal la-aan buu dhigay cabsi iyo argagax buu ku beeray ninkaasaas baan anigu ku xusan karaa taarikhdiisa Een, maxaad ku qiimeyn kartaa si gaar ah bashaar iyo dhibka uu reer suuriya u geystay bashaar eh, wuxuu qaaday dariiqii aabbihiis aabbihii buu ka bartay wuxuu samaynaya de guriga aabbihiiba ku noolaa daalimkaasuu la noolaa oo aabbihii uu soo koriyey wuxuu ku koray talis dhiigyacab ah oo dadkiisii baabi'inaya oo wax naxariisaya wax raxmad midna aanu haynin isaguna saasuu ku barbaaray marka dariiqii aabbihiin buu qaaday anigu lama kulmin intuu isagu xukunka joogay meesha ma tegin laakiin de waxaynu maqlaynay iyo waxaynu arkaynay ee dhacayay eh, laba kun iyo maarata koo iyo tobankii ilaa saddex iyo tobankii afar iyo tobankii wax caalamka oo dhan ay ogyahay oo dee en, cilaamku adduunka uu baahiyey bay ahaayeen ninka shacabkiisa la dhacay Se- hadduu xaafid alasad dadkiisa reer xamaad diyaarado diyaarad sidii cadow ula dagaalamay maalmo dhan diyaaraduhu ay rushaynayeen ninkanna waxaa weeye isagoo ruush iyo eeraan iyo shiico meelaha laga soo ururiyay adeegsanaya ayuu wuxuu isticmaalay aslixadan loo yaqaano en, as- aslixa muxarama duwalina yidhahdaan chemicals iyo wax daran buu ku isticmaalay dadkii isagaan u kala sooceen mid yar mid dagaalamaya ka soo horjeediya mid iska bari oo miskiin oo xaafadiisa iska jooga isagaa u kala sooceen ayuu dee sidaan ognahay u galay kumanaan tobannaan kun ka dilay marka ninkaas waxaa weye ilaahay unbaa ummaddan ka qaaday dadkuna waxaad waxaad ku- waxaad ku baraysaa daalimku in kasta in kasta uu maarata ilaahay daalimka waxaa leeyahay wuu kaadiya laakiin ma dhaafo maalintuu qabtana si xoog lagu qabtaa dee maanta dulligu maarata isagoo waa kan baxsaday ciyaalkiisana iska sii horreeyey dadkii iska sii horreysay isagana laftiisa la baxsaday daalim kastana iyo mid kastoo dariiqa uu maray bashaar al asad iyo aabihii xaafid mareenna taasaa u dambaysa shucuubtuna inkastoo ay dul qaadato inkastoo ay dulliga qaayibto inkastoo maaragtay xaqu- xuquuqdeeda laga loo diido dee waa dad nool oo maalin unbay kacayaan maalin bay reeryada gumaysa iska tuurayaan suuriya isbeddelka ka dhacay maxaa laga baran karaa gaar ahaan soomaalidu maxa ay ka baran karaan Eh, waxaan ka baranaynaa waxa suuriya maanta ka dhacay Eh, horta wuxuu ahaa talis dhigiicab ah oo awood militarina ku faano oo maaragtay ciidan badan haysta oo tababaran haysta dalal kale oo gaalaana ay maaragtay gacan siinayaan oo garab taagan yihiin sida ruushka oo dowladaha waaweyn ka mid a iyo dowladdan shi- eeraan ee shiicada ah iyo iyo murtasaqa kale oo calooshiisa shiiqaal caalamka laga soo ururiyey oo shiico ah bakistan laga keenay afghanistan laga keenay hindiya laga keenay dhul badan laga keenay shiico qaar haddii la rabo yeman laga keenay ninkaasu dowlad xoog la isu haystay dowladii hore kacda- kacdoonka reer suuriya ee laba kun iyo koo iyo tobankii muddadaas iyo wixii ka dambeeyena waa ki baabiiyey de waa ka- ku ururiyey dadkii giddi waa ka marakiciyey ee ku- ee ku- turkiga iyo meelo ka fog u diray in yaroo ad- idlib maxaafada idlib ku ururtay mayaro intii ahlu sunnihi waatuu ka sifeeyey dhulkoodii ka sifeeyey iyo in yaroo dee caloosho shaqaalo isaga la shacaysto oo aan damiir lahayn ahlu sunna sheeganaysa laakiin isaga la hadafana way jirtay marka inkastoo talis xoog leeyahay oo maaragtay uu ciidamo isku halleeyo isagu maaragtay uu- uu tababartay ama uu is- isku gadaamay inkastuu gacan ka helo dowla- eh, dowlado cadowa oo dee islaamka la dagaalamaya waxaa laga baran karaa inuusan taliskaas sii taagnaan karin weliba waxaan odhan lahaa soomaaliya markaan usoo noqdo quwadii uu nidaamkaasu haystay iyo ciidanku haystay iyo garabk dadkii garab taagnaa kama soomaaliya dadka maanta ciidamadooda kuwaas kama taag badna kuwa syriya garabka iyo afrikaan iyo waxa lamida iyo dadkan kama xoog badna ruushka iyo iiraan iyo iyo maaragtay cumaalayadeeda kama xoog badna marka waxaa laga baranayaa inay fududahay hadduu ilaahay maaragtay la sabro oo la dagaalamo oo ilaahay la kaashado inay fududahay sidii reeryada nimankan ridada ah ee xamar iyo meelaha lamida xukumaha laysaga qaadi lahaa inay soomaalidu insha allah waxay ka baranaysaa inay dhiiradaan inay u arkaan taliskan maaragtay waxaan meesha jira ee lasoo gaaladu soo dhodhooftay inay caga badan ku taagnayn inay lala dagaalami karo fooda la gelin karo inuu insha allah reer suuriya labayo toban beri wax ka yar bay intay idlib kasoo indilaaqeen bay caasimadii bay doraad qabsadeen ama shalay qabsadeen iyaguna waxaan is leeyahay haddii lala yimaado maaragtay lala yimaado iraadadaas iyo rabitaankaas oo dadka soomaalida ay fahmaan waxaan meesha ka dhisan waxaan dantooda wadin inay yihiin wax maaragtay aan u badbaadinayn naf iyo maaltoona inay yihiin iyo diin midna u badbaadinayn wax gaalo kuwii ugu xuxumaa garabsanaya inay yihiin markay hadday saa u fahmaan oo ku kacaan waxaan leeyahay kama qaadanayso intay reer suuriya ka qaadatay ritaanka ay rideen bashaar iyo taliskiisii wax ka yarbaa insha allah kuwana lagu soo gabagabayn karaa insha allah taas baana ilahay ka rajaynaya inay dhacdo mustaqbalka dhow insha allah tacaala aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa sheekh cabdililaah
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلام